بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب تقبيل اليد نهارك هاي بان مرينين تقبيل اليد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا في غزوة فحاص الناس حيصة قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا فنزلت إلا متحرفا لقتال فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد فقلنا لو قدمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا نحن الفرارون قال أنتم العكارون فقبلنا يده قال أنا فئتكم halkaasoo ma ahayn inuu kaa habaan malaynaya baabu taqbiili اlyad qofka kale gacantiisa in la dhunkado iyadoo looga jeedo tacdiim iyo ixtiraam iyo qadarin maxaa shareecadu ka qabtaa can ibni cumar radia allahu tacaala canhu horta waan iska baxayo si yaroosi dalaga oo kutala ku talagal weyn aan ahayn baan ayuun baan u baxay ayaa layna maqlin de horta kan iska fogeyeyna ila waa war hoose waxaan islahaa afar cisho shan cisho meelahaas hadday u badato wiiggii waxay ahayd waxaan baxay maalin isniina waxaan islahaa wiiggaa isniintaana dhamayso ka dambe laakiin kusoo aadi soomada waa ti lacagna qaadan goore soo noqon doonto ilaah baa yaqaana lix iyo toban habeen bay igu qaadatay hawsh haw yaroo caafimaad oo basida bay ahayd oo garabkaa xoogaa muddo xanuunaysay oo xoogaa baaritaankiisuna yaro farabatay oo kuwana ay fahmi waayeen xataa kaa laftiisu fahmi waayo maraykan buu dira lixishaanu sugayna jawaabtay alxamdulila irbad yaroo intan leeg oo mala soddon dollar xataa ka yar lacagteedu ayuunbay igu soo mudeen birrix alxamdulilah marka alxamdulilah raalli ahaada marka wakti dheer bay wakti dheer baan qaatay jasakum allah khayr waayahay can ibni cumar radia allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu uhi kunnaa fii ghaswati duulaan baanu ku jiray yani duulaan baan qayb ka ahaa waa duulaankii mu'ta lo odhan jiray fa xaasa annaasu xaysatan dadkiibaa diday oo yaacay yaacitaan amba diditaan alxaysa waa weecashada iyo leexashada laakiin martan waxay ku jirtaa de waxa weeyaan dagaalkiibaa nimankii gaalada ahaabaa naga xoog batayoo annakoo sidii loogu talagalay nimanka aanan ka gacan sarrayn baanu ka soo noqonay weeye waanu way naga soo xoog bateen qulnaa waxaanu isnidhi markii annaku aanu dhexdeedii isxansannay kayfa nalqa anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga sidee baynu ula kulmi doonaa sidee baynu wejiga bay nebiga ku qaabilnaa waqad fararnaa innakoo soo yacni waa ceebteennii macnaha dagaal baa laynoo soo diray muslimiintu da horu socod bay ahaayeen meesha amba way ku dhiman jireen way ku bixi jireen amba guul iyo libiga ka keeni jireen ima nasr wa ima shahaada marka waxay dhan war labadii midna ma hayno manaynaa soo guulaysan dee meeshiina kumaynaa soo shahiidina inakoo soo maaragtay lanaga xoog batay wejigaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina ku qaabilnaa fanazalat waxaa soo degtay ilaa mutaxarifan liqitaalin aayaddii weynayd ee ka sheekaynaysay zaxfi tawali yoma zaxfiga inaan la ogolayn xaalado khaasa mooyaane marka waaa ka waxaa ka mid ahayd ilaa mutaxarifan liqitaalin qof dagaalka u xeeladaysanaya marka halkan wajahadan dagaalkii waxoogaa uu ka socday ka kululaato haddii loo baahdo masalan in si kale loo xeeladeeyo nimankii odayaasha ahaa iyadoo aan laga baxayn markaa loo tuso in la jabay oo kale see usoo baxaan amba uga soo baxaan dhufayska amba meesha adagay ku jiraan xeeladaysi aawadeed haddii looga soo baxo farantii oo laakiin baxs iyo yaacitaan iyo orod aanay ahayn taas waa la ogol yahay baa soo degtay marka wuxuu le aayaddaasba sababteeda annakaa iska lahayn buu ku leeyahy fa qulnaa waxaanu nidhi laa naqdimu lmadiinata madiina tegi mayno bannanka iska joogaynaa falaa yaraana axadun si aanay cid inoo arag bay ka dhiganta si aan laynoo arag ceebteenna bannaanka aynu joogno madiina iyoynaan gelin fa qulnaa markii dambe waxaanu s low qadimna war maynu iska gallo maynu iska tagno fakharaja annabiyu sala allahu calayhi wasalam marka xilli madobay soo galeen maalintii oo dhan bay sugeeno markii habeenkii gabalka uu dhacay ayay madowgii usoo dhex raaciyeen ay soo galeen magaaladii salaadii subax markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo sheegay ciidankii mu'ta ka soo noqday baa jooga fakharaja الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama min salaati اlfajr rasuulku salaaddii subax buu ka soo baxay qulnaa markaasaa intaan u soo dhukusnay ayaa waxaanu ku nidhi naxnu اlfaraaruun nimankan kula hadlaya waa raggii soo yaacee soo baxsaday ceebtooda qaala wuxuu uhi antum alcakaaruun ma tihiin kuwa kuwa maaragtay soo baxsadee waxaad noqonaysaa niman ku kar celinaya ya waa intaa kar soo noqoteen ayaa nimanka ku laabanaysaane niman soo baxsaday oo soo baqday ma tiidin moralkaa loo dhisaya faqabalnaa yadahu farxad aawadeed ayaanu nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa gacantiisa dhunkannay intaanu gacantii ku dhegnay waxanu isnaa waa laga canaanan doonaa ceebtiinii baa dayaantay baanu islahayn markaa markii uu saa nagu yidhi farxad aawadeed baan rasulka gacanta qabsanay eanu dhunkannay qaala wuxuu yihi ana fiatukum ciddaa u soo laabateen waa aniga ana fiatukum kooxdiinnii aa u soo noqoteen ee aa u soo laabanayseen ee aa maarata u gargaarayseen aniga weeyaane cid kaleba maaha anun baa ay timaadeen can cabdiraxmaan ibnu raziin waynu salaaci doona haddii ilaahay ka dhigee can cabdiraxmaan ibnu raziinin qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu yaziidna waa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibnu raziin alghaafiqina waa la yidhaahdaa waayahay waa nin siqaadka ka midoo ibnu xibbaan in siqaadkeenu ku jira ayuu sheegay qaala wuxuu yidhi mararnaa waxaanu soo marray birabda tulada rabda la yidhahda najdi ku taalla oo madiine hoos timaada fa qiila lanaa waxaana lagu yihi haa hunaa salamat ibnu lakwac halkan waxaa joogaa salamat ibnu lakwac ninkani cabdiraxmaan ibnu raziin waa nin taabiciya oo looga qaateenoo iqa wuxu markaanu meesha marayno markaa iyagu rabda umay socone socod bay ahaayeen socodtay ahaayeen waxaana lagu yihi halkan waxaa degan oo joogaa saxaabigii salamat ibnu lakwac ninkii wacdalaa dhigi jiray ee dheerayn jiray faataytuhu markaasaanu imi fasallamnaa calayhi markaasaanu salaannay faakhraja yadahu markaasuu soo saaray gacantiisii gacantiisii buuna tusay faqaala wuxuu uhi baayactu bihaatayni labadaydaa gacmood waxaan beeco kula galay nebiy allaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan beeco kula galay faakhraja wuxuu soo saaray kafan baabaco ayuu soo saaray kafan lahu baabaca uu leeyahay oo dakhmatan ballaadhan nin gacan weyn buu ahaa kaannahaa aada moodo kafu baciirin baabaca awr yacnii gacmihii nin caadigaha taabaankaa maarata way ka weyneedo gacan weyn oo baabaca weyn ayuu lahaa dadka qaar baa iska caynkaasi sumaydina arag qaaro markay ku salaamo way ku buquujinayaanba gacan weyn dadka qaar baa gacmaa u waaweyn isagoo aan dheeraynba aan xoog weyneyn ayuunbaa gacmuu ilaahay ku raray amba laga dhaadheer gacmo caga dhaadheer buu leey intaa laaleeg isagoo qof iska caadiya markaa gacan weynu intaa leeg uu maaratay ayuuna tusay buuri faqumnaa ilayhi dabeete xaggiisaanu u kacnay oo faqabalnaaha gacantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baycadda lagula galay eanu soo dhunkanay gacanta waxay u dhunkanayaan waxay soo taabatay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xadiis xasan xadiiska hore daciif waa can haabit haabit albunaani haabit ibnu aslam البناني البصري شيخ الإسلام الزاهد المحدث ساوح إلي إمام الذهبي ثابت البناني أنه قال وحو لأنس أنس با وحو كل سؤال بويدي أما سست النبي صلى الله عليه وسلم نبي تشركي سما كتابة بيدك قعنت هذا قعنت هذا إيه مقطع نبي عليه الصلاة والسلام يتابت قال وحو نعم ها وما أنسه toban sana buu gaar ugu shaqaynayay iska daa inuu saxaabi yahay faqabaltuhaa buu ma faqabalnaaha labadaba way suganta kaa maxaa idiin qoran faqabalahaa dabeete wuu dhunkaday ama faqabaltuhaa waanu dhunkanay ama faqabalnaaha waanu dhunkannay gacantii uhi waa tahaayo rasuul gacanta waan ku taabtay noo dhib baanu nidhiyo markaasaanu dhunkannay intan xadiidkana raaci maya baabu takbiiri rajuli ninka in la dhunkado عن مطر بن عبد الرحمن الأعتق قال حدثني امرأة من صباح عبد القيس عبد القيس بيش لا يراهدو جلب كيره صباح لا يراهدو قبل كدلتي أيا نورنتي أو يقال لها لا يراهدو أم إبان ابنة الوازع عن جدها إذن وحن وغسي ورنتي أوجد أن الوازع ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال وحيولي قدمنا وانو faqiila waxaana lagu yihi daaka rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam kaa a u jeedan waa rasuulki ilaahay faakhadnaa biyadayhi wa rijlayhi labadiisa gacmood iyo labadiisa logood intaanu qabsannay baanu faqabalnaaha nuqabiluhaa annakoo dhunkanayna xaal aanu dhunkanayno afkeena de kuma jirta xaaji xaashaas maarata saa loo soo jiidaya kuma jirta afka nuqabil annaka oo miyaanay xaaladii ahayn nuqabiluhaa annaka oo dhunkanayna annaka oo dhunkanayna bimaan labadii gacmood kana waa daciif isku soo wada qaado halkan waxaa sugan dhunkashada waa inaga soo sheegnay ubadkiisa qofku waa dhunkan karaa ubadkiisuna waa dhunkan karaan ninkii sheekha ahaa iyo qofkii wanaagga loo tuhmeeyey iyo ninkii amiirka ahaa amba de mas-uulka ahaa iyo ninkii suldaanka ahaa iyo ninkii maalqabeenka ahaa dadka xoolaha way iska jecel yihin moogti markaa ninka amiirk ninka xoolaha haysta in la iskaga dhadhawaado oo la iska yara salsalaamo oo la iska dhunkado mararka qaaro waa la iska jecelyahy soo maa dadkaa maxaa laga yeelaya ma la dhunkan karaa mise lama dhunkan karo hadal badan baa ku jira ragga qaar waxay yidhahdeen qofka adduunyo looma dhukan karo qof xoolo maal yeeshay aawadii xaaraan weeyaan bay yidhahdeen xaaraan weeyaano qofkani bad baaba ku jiraa qofkan xoolaha iyo hantida faraha badan haystaa isagaaba arbushan oo xaalad adag ku jira ninkii soo sheegnay fuqaradu akniyada jannada waxay ka horgelayaan konton kunoo sano xisaabtoodaa badan markaa ninkani isagaaba cadiban oo dhibaataysane wax dheeroo dadka uu dheer yahay oo lagu ixtiraamo gacanta loogu dhegdhegaa de lakin dadka yaa u taakelaya waa yahay laakiin qofka caalimka ah iyo qofka cibaado wanaagsan lagu ogol lagu og yahay iyo waalidka saddexdaasba waa la dhukun karaa aahaar farabadna waa de waalidka wanaga so sheegn rasuulka alayh isalaatu wasalaam inantiisii faatima radia allahu tacaala canha inta shay isu raacan jira wanaga sheegnay wuu u kici jiray wuu ka hortegi jiray wuu dhunkan jiray gacantuu soo qaban jiray halkuu fadhiis waa imisa shan shan shay hadda waa inantiisii un wuu ka horkacaya markuu barkaa ka soo kacdo wuu ka horkacayaa gacantuu soo qabanayaa wuu dhunkanayaa wuu soo daadahay halka uu fadhiyana wuu soo fadhiisanaya marka ubadka in la dhunkan karo dee waxaa kaloo u daliila xadiiskii macruufka ah ee la isla wada yaqaanay ninkii reer miyiga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u yimi isagoo rasuulka la hadlayo la xaajo nin waliba dee suldaano ayuu ahaa cuyaynat ibnu xusn alfisaari nin beel dhan iska haysta buu ahaa xasan ibnu cali ibnu abi aalib oo inantiisu ahla shabaawey markaasuu inankeera dhunkaday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam naxariis badan buu ahaa ninka wuu yaabay sumad dhunkanaysaaba ninka weyne baraadu ceelka dhunkanaya eega buu ku leeyahy waa reermiyi reermiga waa iska caynkaasoo naxariista waxaad moodaa way soo ilaaween markaasaa wuxuu ku yihi markaasuu yihi anigu wallaahi toban baan dhalay oo mid ka mida inaan dhunkan weligey rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku maxaan kuu qaban karaa anigu haddii qalbigaaga naxariistii laga saaray anigu naxariista ilah baa bixiye anigu maxaan kuu qaban karaa waa u daliil iyaduna marka in qofku uu dhunkan karo ubadkiisa iyo faracdiisa qofka caalimka ah iyo qofka maaragtay caabidka had iyo jeer aad ku og tahay qofkaasi qof wanaagsan inuu yahay waa la dhukan karaa dadka qaar baa diiday laakiin ixtiraamka iyo qadarintuun bay ka mid tahayo weliba gaaraan haddii jihadaa iyo meeshaa la joogo caado ay ka tahay iyo dhaqan hadday ka tahay waa waa la samaynayaa aahaartan baa inoo ayaa daliilo ah rasuulka calayhi isalaatu wasalaam asxaabtu inay dhunkadeen waa wax fara badan baa la sheegay laakiin sugnaantooda waa la isku haystaa qaar waxay leeyiin waa daciif qaar waxay leeyiin waa xadiid xasana way sugan tahay laakiin isku soo wada qaado wax diidayaan jirinba wax diidaya hadi ayaabaan jirin haddii ay sugnaatay asxaabta qaarkood in la dhunkaday oo kuwa hadda aynu sheegayna ay ka mid tahay oo maaragtay uu ka mid yahay isoo salamatlmakac wa uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay maxaanku idhahdaa haabit albunaani anas ibnu malik intaasoo la daciifiyey oo cali ibnu zayd ibnu jadcaan laftiisa la sheegay xadiis kale isna inuu anas inta su-aasha u weydiiyey laftiisa uu gacantiisa dhunkaday wax diidayaa ma jiraan marka qofka aada khayr ku og tahay iyo wanaag muxuun bay culamada qaar ka hadlaan qofku hadduu ku ibtiloobayo ka waran oo haddii inta qof imaada uu dhunkado uu isqaadanayo hayaay warsho waxaa tahay nin balaaya ka dhacday mar haddii lagu dhunkanayaba halkaa ad soo gaadhay oo show khatar baabaa tahay haddii halkaa ay soo gaadhayso qofkii waxyeelle ay gaadhsiinayso oo uu isqaadanaya qofku waxbaa dhunkanaya iska dah weli halkii muu gaadhinay halkii lagu dhunkan lahaa mugaa dadka qaar baa inaad wayna ka sheegna inaad ammaanto iyo inaad caydaa aad dhaliishaa ay u siman tahay macnaa haddaad dhunkata iyo haddaad iska dhaaftaana qofka waa ina u sinaataa laakiin haddaad og tahay haddii aad tallaabadaa qaado oad gacanta ka dhunkato amba madaxaad ka dhunkato ya subxaan allah waxaa la ilaha w waalidka waalidka yaعni uba ubadka waa la dhunkan karaa baan ku uri waalidkiina min baabi awlى waalidka hal allaaliya halkaa doonto madaxa iyo lugaa iyo gacmaa wax allaale iyo cid kuu dhiidaysaa isaga ma jirto waayahay aan mar dul carara markaa intaan akrinay imaka an ibn cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi kuna fii gaswatin duulaan baanu ku jiray wuu qariyey waxa weeyaan waa waa duulaankii mu'ta de mu'tana waa garanaysaan wixii ka dhacay asxaabta in laga xoog badnaa faxaasa annaasu xaysatan ay maala annaasu maylatan dadkii way soo yaaceenoo de waa kii saxaabigii lasoo la soo dabaashay saxaabigii la odhan jiray khaalid ammaan baabuu ku mutaystay inuu asxaabtii ka soo saaray mahlakadii oo hadday sii joogi lahayn de waa la marin lahaa inkastoo dee gaalo badan halaayaane laakiin de haris bay galeen qulnaa waxaanu ku nidhi kayfa nalqa nabiya qulnaa waxaanu isnidhidhay annakaa isnidhi kayfa nalqa nabiya sala allahu calayhi wasalam waqad fararnaa inakoo soo yaacnay sidee baynu nabiga ula kulannaa waa inagu khatare fanazlad waxaa soo degtay ilaa mutaxarifan liqitaalin faqulnaa waxaanu nidhi laa naqdimu lmadiinata madiina tegi mayno madiinaba geli mayno an iska joogno falaa yalaana axadun yaan cidabayna arkine ila waa ceebaysane faqulnaa waxaanu ku nidhi low waxaanu nidhi haddana mar labaad baanu isku celina low qadimna waar joogi kari mayna maynu iska gallo magaalada low qadimna maynu nimaadno maynu gallo maynu tagno fakharaja nabiyu sala allahu calayhi wasalama min salaati alfajri salaadii subax buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka soo baxay qulnaa waxaanu nidhi naxnu alfar inta nabiga u nimi aan u soo dhukusnay naxnu waxaanu nahay alfaraaruuna kuwii soo baxsadee soo yaacay markay guushu ay taa ay jirto maxaa la samaynaya de waxay intoo inta la iska soo tukado salaada subax oo meelahaa la joogo ayaa dee barqada dheer ayaa halkaa laga soo bixi lahaayo de waa nimankii soo guulayste markaasa suuq oo dhan la soo mari lahayo wallahi waa raggi ragga hal lakin imaka maxaa la sameeyey jabka cidina ma jecla moogta jabku waa khatar qalaskii iyo xilligii madoobaa ee salaaddii ma laga soo baxay ba rasulka rasuulka ilaahi waa waanu joognaa waa nimankii odayaasha ahaye hoos bay ula hadlayaan xataa asxaabtii kalema maqashiinaya naxnu alfaraaruun qaala wuxuu ihi antum alcakaaruuna waxaad tihiin kuwii ku laabanayey kuwii ku kar celinayay baa tihiin faqabalnaa yadahu gacantiisa ayaanu dhukanay qaala wuxuu ihi ana fiatukum aniga ayaa cidda usoo noqoteen kooxdiinu waa aniga ana aa'ifatukum yani saas riwaayadan dadka qaarna way way daciifiyaan culamada qaarkood qaarkoodna waxay ku sheegaan xasan inay tahay can cabdiraxmaan ibn razin amba can cabdiraxmaan ibnu yaziid alghaafiqi qaala wuxuu yidhi mararnaa birabda rabda meesha la yidhahdanu soo marray faqiila lana waxaana lagu yidhi haa hunaa halkaa waxaa degan salamata ibnu lakwac waa saxaabi qiimo leh oo ka mid ah asxaabti rasulka ridwan ullahi calayhim faataytuhu markaasaanu imi waanu imi buu yidhi haddana fasallamna caleyh markaasaanu salaamnay talo markaa macul ku watay isagaa is sheegay soo maa faataytuhu waanu imi buu yidhi faataynaahu soo maa dee kaasaa saxa hagan faataytuhu baa igu qoran wii waalay fasallamna caleyh waa saas faataynaahu iqamta baalkan wuu qalad badanya hadda meelaha qaar fasallamnaa calayhi waanu salaannay yani labadii ficil baa isqaban waayey hagorena wuxu uhi faatiyatuhu waan u imi fasallamnaa calayhi markaasaanu salaannay meanay kala duwanayn faakhraja yadahu markaasuu gacantiisa soo saaray faqaala wuxu uhi baayactu bihaatayni labadan gacmood waxaan kula bayco kula galay aan ku salaamaan yani bayco hadday timaado gacan qaadna meesha wuu la socdaayo garow bihaatayni labadan gacmood waxaan bayco kula galay nebiy allaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay ayaan badana faakhraja waxa uu soo saaray kafan lahu baabaco oo dakhmatan ballaadhan kaanahaa aada moodo kafu baciirin baabaco awr faqulnaa ilay faqumnaa ilayhi markaasaa baan faqumnaa markaasaan u soo kacnay ilayhaa xaggii gacanta faqabalnaaha markaasaanu dhunkannay waa xadiis xasana faqabalnaaha markaasaanu dhunkannay way suanta taasi so markaa arkimaysi tamaama la isku waafaqsan yahi isna ma diidin bay ka dhiganta waa nin saxaabiya hadday shirki tahay anba ay xumaan tahay ma ogolaadeen can haabit haabit albunaani buu caan ku yahay waa nin aada u qiimo badan buu ahaa oo maaragtay zaahidna ah muxadisna ah caalim ah shaykhulislaam la yidhaahdo cibaadada qaanuunkeedu ina siiyo kooban cibaadada qaanuunkeedu ina siiyo wuxuu hi cibaadadu marka horena way dhib badan tahay marka dambena waa la macaansadaa wuxuu hi kaabadtu salaata cishriina sana waistamtactu biha cishriina sana salaatuleylka waa salaadaha ugu dhibta badan leh soo dhibaatayn laguma hayo khatar baynu iska dhignaa nin kastaa gaar wuxuu isaga dhigaa inuu salaatuleylka tukado xaalkeeda xaalkeenna ilaahay baa og salaatuleylka waxay ka mid tahay salaadaha ugu dhibaatada badan leh dad buu ilahay u sahlay dad badanoo aniguba aan aqaano ilaahay wuu sahlay wuxuu ihi salaadaas labaatan sannadood baan isku dhibayay buu ihi kaabadtu asalaata cishiriina sana labaatan sano naftaan ku dhibaayay naftana way diidanayd labaatan sano waa wakti dheer imse jaamacood baa laga baxa ha waa wakti dheer wey wastamtactu biha cishiriina sana labaatankii dambana waa baan ku raaxaysanayay buuri waa baan ku raaxaysanayay oo maalinta aanan tukan waxbaa iga dhinnaa waxbaa iga marka waa qaacido fiican cibaado kasta salaadoo qudhamay cibaado kasta waxay u baahan tahay xagga hore naftu la qabsigeeda hore way ku adag tahay qur-aan akhriskii uu kugu adag yahay inaad meel fadhiisatood xumudaanacaysaa way kugu adag tahay wardi inaad joogta joogtaysaa nafta way ku adag tahay laakiin marka dambe waxay noqonaysaa yaanan berwad odhane wax naftu ay la qabsato ay xiisayso ay jecesho maalinta ay qaban weydo ay dareemayso maarata inay wax ka maqan yihiin nin caabida ayuu ahaa wuxuu yihi qaala lianas anas wuxuu ku yidhi amasasta الnabiya salى اllahu alayhi wasalam imika gacantaadaas ma nebigay taabatay qaala wuxuu uhi nacam haa faqabalahaa markaasuu dhunkaday baabu taqbiid الrajuli qofka kale in la dhunkan karo can madr bn cabdiraxmaan alactaq qaala xadaatnii imra'atu min sabaaxi cabdilqays sabaax waxa weeyaan waa beel waa jilibkii hoose cabdiqays waa waa reerkii sare ya qoyskaa hoose ee sabaax gabadh ka dhalatay sabaxna cabdiqays uu kasii tirsan yahay ayaa waxay oo yuqaalu laha umu abbaan ibnat lwaasic la yidhaahdo can jadiha owgeed waxay iga sheegtay ana alwaasic bna caamir saxaabigaasi qaala wuxuu ihi qadimnaa waanu nimi faqiila waxaana lagu yihi daaka rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaasi waa rasuulkii ilaahay faakhadnaa markaasaanu qabsanay biyadayhi labadiisa gacmood warijlayhi labadiisa lugood nuqabiluhaa anakoo dhunkanayna aahey xadiiskaasna isna waa daciif ninka abbaan la yidhaao ama abbaan gabadhaa la yidhaahdo lama yaqaano waa majhuulad had iyo jeer dumarku imaamu dahabi wuxuu ihi ragga iyo dumarka raggaa dhib badan moogta axaadiista dumarku ay ku jiraan sanadkooda gabadheedha gabadhaasi waa beeneley lama hayo buuri laakiin imise nin baa la haya fulaan kadaab fulaan wadaacda la hayo way fara badan yihiin ragga xadiiska wariya waxyaa badan baa lagu qabsadaa lama yaqaanaa ka mida ee waxaa laga mida wi ilow badnaabaa ka mida waxbuu iswadaalin jiray baa ka mida waxaa ka mida ma hubsan jirin waxaa ka mida beenaalu ahaa waxaa ka mida qaarkood xadiiska isagaaba samayn jirayba been meeshu ka gaadhay sanadkana isagaa rakibaya matnigana isagaa rakibayaba kasuu xadiiskaaga dhigaya xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan bahal sanadoo cajiibuu kuu sheegaya waa beenaala lagu leeyay laakiin wuxuu ihi weli ma arag wax aanu imaamu dahabi aragna waa waxaan jirin baan u malaynayaa weli ma arag gabadh intoo sanad ay ku jirta intoo la soo qabtay in la yidhaahdo gabadhaasi beenale bay ahayd wuxuu ihi inta la duraa gabadh way yar tahay gabadh sanad ku jirta inta la duraa way koobanta mar marka la durana waxaa lagu duraa gabadhaa lama aqoon inaan la aqoonina ceeb maaha waa gabadhan oo kale imika waa majhuula lama yaqaano ciday ahayd markaa de xadiiskii waxoogaa waxbaa ka soo noqonaya can suhaybin qaala wuxu ra'aytu caliyan waxaan arkay cali ibna abi aaliboo yuqabilu dhunkanaya yada alcabaasi warijlayhi cabaas ibna cabdilmualib gacantiisa iyo lugihiisa xadiiska waa asalkani waa daciif oo ninkan la yidhaaho suhayb oo la yidhi waa mawla cabaas lama yaqaano ciduu ahaa isna waa majhuul laakiin haddii xataa ay sugnaato cali laba isu raacayo dee cabaas waa adeerti ninka weynna wuu ahaa gees kalena cabaasna in qiimo badan oo saxaabiya oo nebiga adeerkiiyabu ahaa baabu qiyaami arajuli lirajuli tacdiiman qofku qof kale ninku inuu nin kale u kaco isagoo weyneynaya ixtiraam iyo qadarin aawadeed can mucaawiya haddii mucaawiya saas loo yidhahdo marka la maraya axaadiista wuxuunbaa loo jeedaa waa mucaawiya ibn abi sufyaan haaliban can mucaawiya la ydhah de mucaawiya kaloo saa waa ninka ugu caansan mucaawiyayaasha waa boqorkii islaamka mucaawiya ibna abi sufyaan afdalu muluuki اlmuslimiin boqorradii muslimiinta kii ugu qiimaha badnaa radia allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu yihi annabiyu salى اllahu alayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi man sirahu qofka jeclaada ee xiiseeya an yamula lahu cibaad اllahi qiyaaman addoommaha ilaahay inay isu qotomiyaan iyagoo taagtaagan falyatabawa ha sii diyaarsado beytan guri min annaari naarta guri ha ka sii diyaarsado riwaayadka qaar maxay ahaayeen من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ساسو كلا waa waa isla mid labadu waa isla mid qofka marka uu soo galo ee dadku ay u istaagi waayaan hoosta ka cadooda ama jeclaada marka loo soo dadka uu soo galo in la wada istaago halka uu naarta ka sii degi lahaa ha sii qoondaysto falyatabawa ha sii qoondaysto ha ka sii qoondaysto ha ka sii eegto baytan guri min annaari naarta waa xadiis saxiixa abu daawud tirmidi iyo keyrkood baa wariyey marka maxay tilmaamaysaa xadiiskan wuxuu tilmaamayaa waa qofka jeclaada ee xiiseeye in loo istaago qofku hadduu qiime leeyahay amba uu cilmi leeyahay amba uu cibaado leeyahay maba jeclaanayaba in loo istaago mana jeclaanayo ha mana jeclaanayo in la dhunkado oo mar kastoo qofku cilmigiisa uu sii bato tawaaduciisuna wuu sii bataa jahligiisana wuu sii ogaadaa cibaado xumaantiisana wuu sii ogaadaa markaa isagu maba xiisaynayaba marka waxay ka dhigan tahay qofka jeclaanaya in loo istaago oo maxaa loo kici waayo u cadhoonaya waa jaahil oo aqoon ma laha iimaankiisuna wuu dhaawacan yahay oo hadduu cibaado wanaagsan uu leeyahay oo cibaadada uu dhadhansaday ma jeclaada in loo istaago marka laba sifoo xunxun baa ku jira meesha oo ka dambeeya ku kalifay inuu qofku brotocool kasta ha ahaato waa brotocoolkaa lagu leeyahay maaha inankoo keliyaata maxkamadahoo qura maaha waa ilaa goorma waa ilaa khulafadii hore muslimiinta muslimiinta culimmadu in baan kici jirinu waa la soo galaa dadku markaba way iswada taagaan culimadu waa iska fadhiyaan saa u eegaan bay cadhoodaan basheekh axmed meesha iska fadhiya weligiin baa cadhooda sufyaan ayaa ayaa ugu cajab badnaani kii la odhan jiray weligiiba ma kicin waa lagu wadayaa xagga imaamku xagga masaajku iska qabtaa isagu haaruun rashiid baa yimi haaruun bay isku xilli ahaayeen haaruun wuxuu yidhi culimadii culimada waxaanu u daadinay buu yihi midho faltaqatuuha markaasay gurteen buu yihi yani culimadii waanu iibsanay bay ka dhiganta sufyaan buu raxmat ullaahi calayhi ayaa markii haaruun rashiid xilkii loo magacaabay dee waa loo wada imanaya waa loo tahniyadeynaya waa la bogaadinaya sufyaan umuu tegin wuu tegey marka hadda eeg oo nin la tabaaya soo arki mayse rag maxaa u liita baa la yidhi nin hadduu maqan yahayna aan la tebin hadduu joogana aan la tirsan hadduu tegaayana aan la negeyn soo lama odhan hadduu tegayana aan la negeyn waa la tebey ninkii odayga wuu iman waaya meeshii sufyaan isku fadhiyey isu waa sufyaan aawe markaasaa la yidhi ninkii odaygaha wuu maqan yahay qoraaq buu u qoray markaasa wuxuu ku yihi maxaad noogu iman weydaad noogu tahniyaden weyd wuxuu ku yidhi waynu soomaaliyaysanayna moogta wuxuu yidhi waxaad heshay uma haysta nicmo kuu soo korodhay sidaan kugu tahniyadeeyo musiibana uma haysto kugu soo biirtay sidaan kugu tacsiyeeyo waa loo keenay ninka warqadii wuu akhriyay hadda ninka lala hadlaya waa kuma waa haaruna rashiid oo adduunkuba ka wada baqdo ha markaasaa wuxuu ku yihi waa waa qasab waa inaad noo timaado oo aadna raacdo oo aad noo naseexayso markaasa wuxu uhi saaxib اdunya laa yansaxukum wa saaxibu اlaakhirati laa yasxabukum buu yihi ninka ahlu adduunyaahina wuu idin raacayaayo idin naseexayn maayo kuwa baadyaacaya maragta waa adduunya doon waxba u sheegi maayaan u naseexayn maayaan runta u sheegi maayaan way ammaanayaan alla bartaad kaga dhufatay maanta hadaad ogaan lahayd hadalkaaga waa loo wada riyaaqay dadku way ku wada doonayaan beenaalayaan wey mogta amba culimo ha ahaadaan amba wasiirra ha ahaadaan amba odayaal kale ha ahaadaan kuwa baaliyaca runta uma sheegaan wuxuu uhi saaxibu dunyaa laa yansaxukum ka idinla socdaa waa saaxibu adduunya o idin naseexayn maayo wa saaxibu alaakhirati laa yasxabukum qofka dad aakhiro ah oo aakhiro ka fikiraya iyo xisaab sugaysana maba idin raacayaba meesha aad joogtaan iyo aakhiro ka warankeedu meel isu dhow maaha raalli ahaada waxaan uga jeedaa waxa weeye halkan halkan dadka doonaya maaragtay qofka jeclaysanaya in loo istaagaa waa qof aakhiro iyo cibaado iyo alla kacabsi aanay u bilownayn baabun bad salaami halkaa marka waxaan kusoo dhaafnay ukicitaanka ukicitaanka hore usoo sheegnay salaanta oo maaragtay bilowgeeda yaa bilaabaya iyo sideebay u bilaabmaysaa iyo waxyaabay ku saabsanaa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiy salى اllahu alayhi wasalama qaal khلq الله aadama wطuulhu situuna diraaca ilaahay nebiyullaahi aadam wuxuu abuuray watuuluhu isagoo dherarkiisu uu yahay situuna diraacan lixdan dhudhun inaku imisannahay afar iyo badh saddex meelaha wax yar inaku inta dhudhunkaas imasan nahay inaku waa marka loo eega nabiyullaahi aadam wade waa quraajooyin dadkeena waa isla wax waaweyn baa tihiin nabiyullaahi aadam lixdan dhudhun buu ahaa markii ilaahay u abuuray qaala dabeete ilaahay wuxuu ku yidhi idhab waxaad u tagtaa calaa ulaa'ika kuwaa u tag kuwaas waa ayo waa nafarun min almalaa'ikati juluusun waa koox malaa'igta ka mid ahoo meel fadhfadhida ayuu rasuulku alayh salatu ilaahay wuxuu ku yidhi nabiyullaahi aadam kuwaa u tag fastamic maa yujiibuunaka waxay ku waxay maarata kugu ajiibaan ay kuugu jawaabaan soo dhegayso fa innahaa taasi taxiyatuka waa salaantaada wa taxiyatu duriyatika iyo faracdaada iyo tafiirtaada salaantooda faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum faqaaluu waxay yidhaahdeen assalaamu calayka waraxmat ullah fazaaduu waxay kordhiyeen waraxmat ullah isagu muxuu yidhi assalaamu calaykum soo maha fakullu man yadkhulu ljannata qof kastoo jannada kaa salaantii baa ku dhammaato salaanta horta muslimiintu waa assalaamu calaykum hay hawaariyuu iska waran maxaa ku barideen aas waa khuraafaad waxba kama jiraan waa uun waa waa waa waa waxa weeyaan waa maxaa la odhan jiray dadkeenu marka qofka dhaqanka uu ka tago maxaa la dhahdaa qofkaas wuu dhaqan doorsoomay qofka walaha baabal iska warrama wuu dhaqan doorsoomay qofkaas assalaamu calaykum baa ka horreysay assalaamu calaykum baa ka horreysay fakullu qof kasta oo fakullu man yadkhulu ljannata qof kastaoo jannada galaa calaa suuratihi ee yadkhulu ljannata calaa suuratihi jannada wuxuu ku gelayaa isagoo suuraddii nebiyullaahi aadam leh ilaahay jannadaas uu kaan keeno jannada cid allaaliya ciddii gashaa waxay gelaysaa isagoo kaamil ah sidii aabbihii nebiyullahi aadam yani isagoo lixdan dhudhuna falam yazal dadku kamay suulin falam yazal kamay suulin kamuu suulin yanqusu lkhalqu khalqiga iyo dadku inay sii yaraadaan xata laan ilaa maanta waa xilligaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu joogay wuxuu ku leeyahay dee lixdan dhudhun bay ahaayeen dadku way sii yaraanayeen way sii hagaasayeen way sii soconayeen way sii tin yaraanayeenoo way sii nis yaraanayeen ilaa maanta buu ku leeyahay qaar qaar baa waxay u fahmeen xata al'aan taas in looga jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisi laga soo bilaabo dadka yaraantoodu way istaagtay dadka yaraantoodu way istaagtayoo intaa waxay ka dambaysa dadku waa iska caadiyo ninkii asxaabtuna isla aleegna laakiin macnahaas macna saxa maaha macnahaasi macna saxa maahoo ilaa hadda sii yaraanta iyo sii rifanki iyo sii lisanki wuu sii socdaa ilaa hadda ee dee si tartiiba buu u socdaa odayaasha markhaatiyaalka ah raggeennii hore odayaasheennii hore masalan afar awow intii la aleekaayeen iyo inaku miyu isla aleegna ma isku itaal baynu nahay isku itaal maynaan ahayn isku cuntaynaan ahayn isku caafimaadbaynaan isku kartibaynaan ahayn marka macnaa waxa weeyaan dadku way sii yaraanayaan meel kaleba ka eg rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu sujuudo ee madaxa dhulka uu dhigo gacmaha wuu kala fogeyn jiray bay asxaabtu yidhahdeen markuu gacmaha kala fogeeyo halkaa gacantiisa waxaa hoos mari kari jirtay waxar adiga maxaa ku hoos mari karaya bisadaa foorarsanaysaa bisadu way foora yani inaku way isku maa gacantii iyo wixii way isku wada dhegan tahay waa isla wada waxaanba waa kanba oo dee kana intan baa buu leeyahy anaaba maa idinku dheer intii halkan fadhidee macnaha waa waa waxa wada intan wada laaleeg weeye laakiin xilligaa rasuulka haddii uu sujuudo oo madaxa dhulka uu dhigo halkaa waxaa mari karaysay waxaar bal waxarta yareeba ta iminka dhalatay xataa ka soo qaad ta iminka dhalatay ee dhaqaaqday ee istaagtaa ma maraysa halkeenaas ma maraysa marka macna mesha ku jira waxa weeyaan walo way sii socotaa baasha way way sii hagaasaysaa baabun ifshaa maxaa sababay dadku inay sii yaraadaan ilaahay baa yaqaana lama sheegin laakiin qaar baa waxay leeyihin waa dunuubtii macaasida adduunka macaasida sii badanayso xataa macaasidu waxay saamaysaa qofka qaabdhi qaabdhi qaabdhismeedkiisa laakiin taa ilahay baa yaqaana baabun ifshaau salaami salaanta in la faafiyo oo maaragtay aan la koobin oo afartiis yaqaana oo quri salaantii inaana isku ekaysin can ilbaraa radia allahu tacala canhu can الnabiy salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxu uhi ufshu salaama taslamu ufshu salaama salaanta faafiya oo faafiya oo badiya taslamu waa badbaadi doontaane oo dee assalaam waa badbaadada yacni badbaadada iyo nabadgelyada ku dhexdeeda ku badan doontee salaanta badiya yacni ufshu faafiya waa waa badiya yacni kani kan ha salaamo kani kan ha salaamo guriga hala salaamo ubadkii hala salaamo qofku marka meel yimaada majaalista assalaamu calaykum taha isdhaafto taslamu waa badbaadi doontaane عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول لا تدخلوا الجنة جنة قل ميسان حتى تؤمنوا إلا إيمان لتمادان jannada miftaaxeedu waa iimaanka waa nabiy llaahi maxamed alayh الsalaatu wasalaam qofku inuu rumeeyo ilaahay inuu rumeeyo aakhire inuu rumeeyo arkaanulimaanki waa taqaanaa acmaalna uu la yimaado ragga qaar maanta waxay ku doodayaan waa akhiru zamane qofku hadduu qur-aanka beeniyo rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam beeniyo uu kiristaan iska qaato oo yuhuudu iska qaato diinihii la odhan jiray waa diina samaawiya uu iska qaato lama canaanan karo waa gaal lama odhan karo waa ehlunaarna lama odhan karo waa gaalna lama odhan karo qaala allahu tacaala buu kuleeyay mogta ninkaasi qaala allahu tacaala qofkaasi saa u gaaloobay waa gaal lama odhan karo halkaasi maanta baasha maraysa ya waa hadda waa maalin dhaweyto waa wiigii hore laa tadkhulu jannada waxaa gelaya waxaa gelaya mumin baa laa yadkhulu janata ilaa mumin jannada ma gelaya mumin mooye cid kale miftaaxa jannadu waa iimaanka walaa tu'minuu iimaankiinuna iimaan taama amba iimaan meel mara noqon maayo xataa taxaabbuu ilaa isjeclaataan oo dadka muslimiin tahay islaamnimada isku jeclaadaan alaa adullukum waar maydi tusaa calaa maa taxaabbuuna bihi waxaa isku jeclaanaysaan qaaluu waxay dhahan balaa yaa rasuulla rasuulka ilah haya noo sheeg qaala wuxu uhi ufshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya assalaamu calaykumtu ha badato haddaad doonaysaan waa yani waxyaabaha la isku jeclaadaabay ka mid tahay maha keliyadba la isku jeclaadaaye waxyaabaha ugu muhiimsan la isku jeclaada waxaa ka mid a salaanta hataa labada qof ishaysta ninka sheegnay ee maaragtay isku yaro cadhaysani hadduu mid kale assalaamu calaykum ku idhaahdo waxa weeyaan xataa haddii aan salaanta markaanu ka qaadin colaaddu u qabee way yaraanaysa maalinnimaad baad ku celinaysaa gidaar baad duminaysaa moogta waa dubayaal ku dhacaya way hadduu kaa qaadi waayo way sii yaraanaysaa maalin saddexaadda wuu qajinayaa qofku salaanta u kaa qaadaya islaanta kaba dayn weydo aad ku wadda un uu iska aamusaa aad ku wadda un xidadii iyo cadhadii iyo bootadii way yaraanaysa laakiin damiyanu samaynayna ma ninka intaan salaamay iga dhaqaaqay ku leeyahy ma ninka intaan salaamay iga dhaqaaqay wala andubu salaameyn hadduu xataa islaamay inaan ka qaadin bu ka odhanaya lakiin dulqaad baad u baahanta muslim baynu nahayo muslimiintu way isu dulqaataan way isxambaarsanaadaan way way isa sitaan waxyaaba isa sidashada iyo isu dulqaadashada iyo maaragtay iswadashada waxay soomaalida u isticmaalaan agga tolka tolka inta maamahooda ku jirta oo ninka tolka haysta iyo tolka inaan laga dhex saarin iyo in la xambaarsanaado iyo in loo dulqaato waad yaabaysa laakiin islaamnimadii warkeedu ma jiro can cabdillaahi bni camr radia allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama ucbud الraxman waطcimu الطacaam waafshu الsalaam tadkhulu اljanaan waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi baa wariyey daarami iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ibnu xibbaan iyo keyrkood waa xadiis saxiixa rasuulku wuxuu yihi ucbud araxmaan allah raxmaan ka caabuda cid kale ha caabudina waacim acaama cuntadana bixiya waxaysa siiya cuntadoo qura maahe gacantiinu ha furaato wa afshu salaama salaantana faafiya intaa haddaad samaysaan tadkhulu ljinaana waxaad gelaysaan waxaad geli doontaan jannadaa geli doontaan meesha waxaa ku cad iimaanka arkaan iimaanka saddexdiisii qaybood maxay ahaayeen waa qalbiga iyo carabka iyo acmaasha oo jawaarixdiya soo maaha ucbud araxmaan ka soo qaad inuu yahay qalbigii waadcimu acaamna miyaan fal ahayn wafshu salaamna sow qowlkii maaha yani iimaanka intiiba u dhammaystira iimaanka la dhiban hala imanina ucbud araxmaana ilaahay caabuditaanka u keliya yeela wey baabun man bada'a bisalaami cidda salaanta bilowda can can bushayr ibnu yasaarin qaala wuxu uhi maa kaana axadun yabda'u aw yabdu yabduru ibna cumara bisalaam maa kaana axadun cidina may ahayn yabda-u ku inay ku bilowdo ow yabduru amba inay ka hororsato ibnu cumar kala degdegto cabdillaahi ibnu cumar bisalaami haddaad iska hor timaadaan uu kaaga horraynaya salaanta assalaamu calaykum assalaam uu kaaga horraynaya abdillah bin cumar dhaqankiisu caynkaasu ahaa meeshuu ka qaatayna way soo socotaa nin buu ka bartay iskamuu barane salaanta in la boobo la hororsada qiimaha ay leedahay nin buu ka bartay saxaabada ka mid a can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi yusallimu araakibu cala almaashi hadduu ninku gaari saaran yahay amba farasuu saaran yahay fardamaba jiraane qofkii gaadiid saarani dheh wuxuu salaamayaa cala almaashi kii lugeynayey maxaa ku jira meesha waxaa ku jira had iyo jeer ninkii gaadhiga saaraa ama faraska saaraa wuu is yarabidayaa soo maha markaa kii dhulka joogaad u assalaamu calaykum kaasina calaykum asalaam uu kusoo idhaahdo nooc yaro inuu maaragtay wuxuu salaad moodaa kala sarrayn inay ku jirto meeshii marka waxaa laga rabaa kii xagga sare saaraa ee gaadhiga watay ama faraska watay isaga waa inuu bilaabo saan loo moodin adduunkan yar iyo waxaan uu saaran yahay inuu qofkii macno u samayso yusallimu araakibu cala almaashi ka wax saarane gaadiidka saarane wuxuu salaamayaa ka lugaynaya walmaashi ka lugaynayana wuxuu luga wuxuu maaragtay uu salaamayaa cala alqaacidi ka fadhiya waa sidii oo kale walmaashiyaani labada lugaynaya isku hor yimaadaana ayuhumaa yabda'u bisalaami fa huwa afdalu ka salaanta hor bilaaba ayaa fadli badan markaad tiraa isbahay salaamo ninbaa wuxuu gu yihi hebel baa iga hor yimaado oo maalin baan salaamay si yaroo daciifa buu salaamta iga qaaday buu yihi si yaroo daciifa waan cadhooday bui hadan waxaan ku uri war nin male aad kuma maqli mala dursanay waa ku celiyay maalin labaad asalaamu calaykum sidii oo kale iga salaamo wuu igu hor yimaadaa ilamaa yow isalaamo ma salaamo buu yihi ilaa isalaamo ma salaamo mararka qaarna wuu islaamaana si daciifa alaykum salaam baan ku dhaha buu mararka qaarku mararka qaar haddaanu islaaminna anna ma salaamo waanu isdhaafnaa un maxaa ku jira meesha maxaa ku jira meesha waabuu kaa qaadaye anna maxaan ku lahaa iminka kaaan kaa qaadin kuwad dembi baad duminaysaaye asalaamu calaykum iskaa dhaaf maxay ku yeelaysaa lati cad baa ku kala jabaya nacas ma tiid oo qofku nacas buu isu qaadanaya mawti warin bad adigu ninkan nimaan salaanta ka qaadahayn salaanta ku wada on ka waran haddana salaamu calaykum maalin labaad balan baan kugu qaadaya maalin saddexaad salaanta ku kaa qaadaya wax walba ninkaas hadduu ku qabo waa mujarab waa la jirabay kii daciifkaaga qaaday ilan daciifka adigu hadalka u xoojin mayside oo u daliici samiicadda u daliici mayside salaamu calaykum taada waa ajarkaaga waad qaadatay marka labada kii hor salaanta maaragtay bilaaba ayaa ayaa fadli badan xadiisku waa waa asar mawquufa laakiin macnihiisu waa macno saxiixaho axaadiista nabiga calayh isalaatu wasalaam ee soo socota ayuunbuu ka soo qaatay afkiisa kama odhan jaabir can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma ana alaqar وهو رجل أغر بن يسار المزني وهو رجل من مزينة وكا ونن مزينة كمن الأغر بن يسار ونك صحابي معروف كان وهو رجل من مزينة ونن بيشا كتر سنة عيب ما يهين حلي قاس إن قفك دين بيشا لشيغة إيو تشرب كيسة يرات كيسة هوسة عيب ما يهين ودي لما مارتين سينا باشا ينوتي ما تميسي دي وحا يعني من كحروبي قبيالد يرات يركي وحا وحا يكسو هردي وقرأ intii loogu talagala maxay ahayd ha in in la isku barto marka dee intaasoo aqar baa jira intaasoo maxamed maxamedkeed maxamedkii reer hebel haddaan mid ku ballaadhiyo waxaa la odhanayaa un talowma reerkoodiiba amba marreabtiba hadduu taa sheegay tan muxuu sheegi waaye macnaha waxa weyan way nagu jirtaa cajaa'ibkaan arkaan idiin sheege cajaa'ibka waxa weeye qofka soomaaliga ahi qofka soomaaliga ahi wax walba wuu dhaafi karaa jaahilnimo wuu dhaafi karaa kan kale wuu dhaafi karaa kan wuu dhaafi karaa saqafka ninka soomaaliga aanu dhaafi karin waa qabyaaladda madaxiisu ma gaadho halkaas hadduu sheekh caalimo noqdo hadduu ganacsado weyn noqdo hantiilaa haddaan been reer waxba uga baahnayn hadduu siyaasi weyn oo mutanafida oo xoog badan hadduu noqdo qofku wax walo adduunyaa hadday u dhammaystirmaan qabyaaladii way ka sitaraysaa weli saqafka qofkaasi aanu dhaaf yani faqriga waa la dhaafaa soo maha faqrigu waa saqaf qofka hoos taagan yahay waa la dhaafaa jahligu waa saqaf kaa sarreeya waa la dhaafaa qabyaaladdu waa saqaf kaa sarraysa soomaaligu ma dhaafo kama xoroobo kama xoroobo hadaa tiraa ninka ninka ku idhaahda anigu niyo qabyaaladda ma aqaano waa necebe ninka soomaaliga hoosta ka xariiq yacni rumi inaad rumaysato hore hore ha ugu degdegi hore yacni waa qadiyadda waa mashkiladda ugu weyn ayna haysatay ee qofka soomaaliga ahi aanu ka xoroobahayn halkan ban iska fadhnaamka waa masaajido qabyaaladda waynu necebnahay marka laakiin banaanka aynu baxno marka waxyaabaha qaranba qayb ay timaado amba tale ay timaado amba hebel iyo hebel ay timaado ceriq yaraa wuu dhaqaaqaya markaba wuu shaqaynaya wuu istaarmaya warajul ninka imika sheegaynay inta inta la sheegay gabar caynkaas ahoo reer qays ahoo reer sabaax ahoo caadi bay iska ahayd ha waa waxa soo hadhay waaba intaasba asxaabta waxaa ku soo hadhay intii qabiilka iyo reerka loogu talagalay maxay ahayd in la isu garto akarkaan kuu sheegaya wuxuu ku leeyahy waa nin reer musayne ah beeshaas wa kaanat lahu suxbat maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam nin saxaabiya ayuuha wuxuu leeyahay kaanat lahu awsuqun min tamar waxoogaa intaasoo shay oo maaragtay intaasoo goosaradood ayaa wuxuu ku lahaa calىa rajuli min bani camr ibna cawf nin beeshaa ka tirsan ayuu ku lahaa waxoogaa timira oo dayn ah ikhtalafa ilayhi miraaran oo dhowr dhowr jeer ugu soo laalaabtay yani usoo doontay uu ka waayey oo haddana ku soo laabtay uu ka waayey dhowr jeer buu kusoo laalaabtay qaala wuxuu yidhi sheekadii waxaa la wareegay alqar ibnu yasaar wuxuu yihi fajiئtu ilى الnabiy salى اllahu alayhi wasalama nebigaan u imi muxuu ugu imanayaa yani uu ka ashkateynaya rasulka ila ninka hebel de deyn baan ku lahaa wuu meermeerinaya ninka odaygaha markaa ninka qofka meermeeriye deynta lagu leeyahay xataa waad xaman kartaayo war ninka hebel deyn baan ku leeyahay been buu ii sheegay ninka hebel la ydhahda wuu imeermeerinaya hebel qof deyn lagu aamini kara maaha cirdigaagay xataa banaynaysaa baasha fajiئtu ilى الnabiy salى اllahu alayhi wasalam nebigaan u imi faarsala macii abaa bakrin الsidiiq abuu bakr buu i raaciy oo macna ay tahay abuu bakr oo ninkaa ula tago de markaa wixii si loo xalin lahaa deyntaas qaala wuxuu yidhi fakulu man laqiinaa sallamuu calayna xadiiska waxaa warinaya cabdullahi bn cumar soo arkimaysa cid allaaliye ciddii naga hor timaada wayna salaantaa faqaala abuu bakrin dabeeta abuu bakr baa wuxuu yidhi alaa tara annaasa waar dadka miyaanad arkayn aqar ow dadka miyaanad arkahayn yabda'uunaka bisalaam salaanta inay kugu bilaabayaan fayakuuna lahum اlajru fayakuunu lahum اlajru oo dabeeta ajriga ay qaadanayaan manacas baat ibda'ahum bisalaam salaanta ku bilow yakun laka alajru ajarkaadi waad qaadatide yay kaaga horaynin yuxadisu haada bnu cumar can nafsihi arrinkaasi cabdillaahi bn cumar naftiisa ayuu ka sheekaynayaa muxuu ka sheekaynayaa bimacnaa inaan dadka markay iga hor yimaadaan salaanta inaan ka boobo oo aan salaanta aan ka hor qaato aan ka marorsado salaan boob baa qaar loo bixiyay soo lama odhan weligaba ha kuu bixiyaan soomaalidu magac waaymayse waxa wuxuu ka bartay cabdillaahi bn cumar abu bakr hadalkiisa iyo qisadaa ka wariyey alaqar markaa salaanta waa la kala boobi karaa salaanta waa iyadoo caynkan ay tahay haddana haddaad ka qaadato ku dambaabi mayse can abi ayuub alansaari radia allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alay waslam qaala wuxuu yidhi laa yaxilu limri'in muslimin qof muslima xalaalu ma aha waa ka xaaraan an yahjura akhaahu fowqa halaaثin walaalkii saddex cisho wax ka badan inuu cadho kaga maqnaado inuu cadho intay wax dhex mareen waa ay isku dhaceen ay isu calool xumaadeen ay kala dhaqaajiyeen ay kala go'naadaan saddex cisho wax ka badan fayaltaqiyaani dabeetana ay kulmaan fayucridu haada wa yucridu haada kaasinuu xaggaa u dadbo kaasinuu xaggaa u jeesto xaalaal maahe waa xaaraan wa khayruhumaa kooda ugu wanaagsani alladii waa midka yabda'u bisalaami salaanta bilaaba assalaamu calaykum ninka dee gidaarkaa jebiya ee hadalkii fura labada ninkaasaa wanaagsan oo khayr badan way iska badan tahay soo maha inaga qof kastaa intaasoo qofku ayuu meel ku xidha hebel soo maaha warkiisa waan laalaabay baan ku idhi ninkaas soo arki maysid ninkaa ay soo marin khalaas ninkaa waanu kala dhammaanay ma wada hadallo ma wada hadallo way badan tahay boqolaal boqolaal boqolaal iska fasax ilaah baa kuleh iska fasax adna dembi baa kugu socda isna mid baa ku socda waa culays weyn mama sahlana yani qofku saacad walba wuxuu ku jiraa dembi saacad kasta xaaraan buu dhex dabaaranaya kaasina xaggaasu ujeesanaya kaasina xaggaasu ujeesanaya waa kii rasuulka alayh isalaatu wasalaam sheegay dee maalinta isniinta iyo maalinta khamiista ee malaigtu xagga samada ka timaadaa acmaasha la rafciyaa xagga ilahay baa la qabadsiiya ilaahay uu aqbalaa wuxuu aqbalayo dabeete waa la diiwaangeliyaa acmaashiisa waxaa la soo celiyaa laba ninoo caloosha wax isugu haya oo aansa salaamin oo kala weji dadba waaa arjicuu haadayni ataa xataa yastalixa ilaa intay heshiinayaan camalkooda ha iska yale iska daaya bendin baad ku jirtaa bendin ma taqaanaa bendin baad ku jirtaa yaani meel dhexe camalkaagu wuu laalaadaayo meel dhexu saarayn wa khayruhumaa kooda wanaagsan alladii yabda'u bisalaami waa ka salaanta bilaaba waxaa la yidhahdaa waa meelaha laba meelood baa jirta oo shareecada sunnuhu ka fadli bato waajibka sunnuhu ka fadli bato waajib waa tan oo kale salaanta qofku inuu qofka salaamo markuu ka hor yimaada waa sunne inuu ka qaadaana waa waajib idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waa waajib qofka idin salaama salaanta siduu idin salaamo o kale kaga assalaamu calaykum wacalaykum asalaam kaga qaada ama mid ka fiicanoo wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi dhaha waa waajib markaa faxayuu biaxsana minha waxaa ku salaantaantuu idinku salaamay mid ka wanaagsan waa waajib markaa salaanta bilowgeeduna waa sunne qaaditaankeeduna waa waajib laakiin maanta halkan maanta maxaa labada fadli badan ka maanta bilaaba fadli badan labada qofee ishaysta labada qofee ishaysta wax ka dhexeeyaana kala aamusnaa ninka salaanta bilaaba iyo ninka salaanta celiya waxaa fadli badan ninka salaanta bilaaba ninka salaanta bilaabaana waa maxay salaanta bilowgeeda sunno soo ma ahayn celinteeduna maxay ahayd waa waajib waa meelaha waajibaadka iyo waajibka iyo sunnuhu uu sunuhu fadli badan yahay meesha labaadna waa halkeed waa aayadda qur-aanka ah ilaahi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay maxay ahaydey allahuma salli calaa maxamed waa iga baxsay aayadda qur-aanka ahaydee acuudu billahi min shaitan rajim aan soo xasuusta waa meel labaad markaan soo xasuustan idin sheega haddii aan ka dhigo nin baa yidhi xadiis baa la wariyeyo saddex buu saddex baa nabi nabigu saddex alayhi salaatu wasalaam uu necab yahay buu yihi mid anigaa ilaaway buu yihi midna macalinkaygii baa ilaaway midna macalinkii macalinkiisi baa ilaaway wada maxaad sheegaysa wixii baa la wada ilaaway soo maa way qaybsadeen isaga xabad baa soo gaadho isaguna xabadiibu xabadiibu isaguna ilaaway marka anigii baa xabad ilaaway marka xabaddaa soo xasuusta haddii ilaahay ka dhigo hataa habeen dambe ha ahaatee laakiin waa qaacido waa meelaha waa labadaa meeloodba waa meesha qur-aanka iyo meesha xadiiska tan baa tusaale noogu filanoo salaanta awalkeedu iyo bixinteeda hore waa sunne celinteeduna celinteeduna waa waajib laakiin maanta halkan bilowgeeda ayaa ayaa khayr badan oo ka khayr badan kii waajibka ah waayo baabu fadli salaam salaamtu fadliga ay leedahay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس نبى النبي عليه الصلاة والسلام صمر بود أبو هريرة نبي في مجلس فرديا أصحابتي صلاة فرديا مركوا ولا فرديين هلا قبني شرب يهد بالغ يابا عشر بلدقين يبالغ يابا مرة كغار الصلاة بلسوق يبالغ يابا لكن معناه ويلي ميش كتير وحا وي رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابتي سلح فرديتين جري rasuulku asxaabtiisuu dhex fadhiisan jiray haddaad nin weynoo sheekha noqotay oo caalima oo dadku ay kadoba yaacayaan qoloostaa ka soo xidhanin xafiiskaaskaan soo galo ha yeelin dadkaaga u kaalayo masaajidkaaga kaalayo asxaabtaada iyo ardaydaada dhex fadhiiso macnaha ku jira kaas wey fa qaala wuxuu idhi assalaamu calaykum nin baa soo galay markaasuu idhi assalaamu calaykum markaasuu fadhiista fa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi cashru xasanaatin toban xasano waa hadal go-aan maaragta xaggana uu ka go-an yahay aggan toban xasano macnaheedu waa maxay ninkaas toban xasano ayuu helay miyaa waxa rasuulku kuma darin calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa asxaabta intibaahooda iyo dareenkooda inuu soo jeediyo wuxuu yihi cashru xasan toban xasano bes rasuulku iska aamusay fa mara rajulun aakhar nin kalaa soo maray fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah muxuu ku daray waraxmat ullah fa qaala wuxuu yihi cishruuna xasana labaatan xasano ragga qaar hadda way fahmeen marka marka hore lama fahmin laakiin ragga qaar baa hadda fahmeen laakiin qaar baa ilaa hadda fahmin famara rajulun aakhar mid saddexaad baa soo maray faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu faqaala wuxuu yihi halaaثuuna xasana dee laga yaaba dadka intii markaa hadhay inay wada fahmeen soo ninku minaa wada fahmin imaka soddon xasano yani fahamka ibni aadamku waa noocaas dadka qaar baa lamxi lbasar wax ku fahmaa qaarkoodna waxay fahmaan saddex cisho kadib saddex cisho xunshadii maxay tihi muxuu ihi tukuyi tukow goobnaad wax dareentaa baa la yidhi marka laba is eegaan buuri marka muxuu yani marka waxaan u fahmaa uun wallahi waa lagu tashanaya labadaa is eegay tukaayin dillown bay leeyihin xunshana maxay tidhi markay saddex igu dhacdo kaafraadna soo socdaan fahmaa oo meesha waa halise meesha halis baa ka jirte fahamkuna waa caynkaas oo kale faqaama rajulu min almajlisi nin baa ka kacay masaajidkii walam yusalim rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma salaamina wuu iska dhaqaaqay uun oo markuu sii baxay dee assalaamu calaykum waan tegayaa ma odhan fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maa awshaka maa nasya saaxibukum iida jaءa axadukum اlmajlisa falyusalim fain badaa lahu an yajlisa falyajlis wain qaama falyusalim ma alwlaa biaxaqa min alaakhira maa awshaka alla maxaa ka dhowaa maa nasya saaxibukum saaxiibkiintuu ilaaway wuu sii macneeyey idaa jaaa axadukum almajlisa midkiin meel la fadhiya hadduu yimaado falyusalim dadka horta ha salaamo assalaamu calaykum waa xaqii majliska fain badaa lahu hadday u muuqato an yejlisa inuu la fadhiisto uu iska fadhiyo inta majlisku kala kala dareerayo falyajlis ha fadhiyo waidaa qaama laakiin haddii majliskiioo dee weli fadhiya uu ka kaco falyusalim assalaamu calaykum hase yidhaahdo maluulaa salaantii hore uu ku yimi majlisku biaxaqa kama mudna min alaakhirati tii dambe labada salaamood imaatinka iyo bixitaanku waa laba siman si markaad timaado assalaamu calaykum aad u taqaano ay qiimo u leedahay ayaa markaad kacdana kicitaankii ay qiimo u leedahay labadu markaa weysimay inta hore ta dambe kama mudno kama ajar badna haddii imaatinkii aad fahansan tahay bixitaankiina assalaamu calaykum ayay leedahay xadiis kale ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ku macneeyo ku fasiray ee toban xasano iyo labaatan xasano iyo nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyo markaasuu yihi dee kii hore wuxuu yihi assalaamu calaykum oo keliyo toban xasano weeye السلام عليكم ورحمة اللهna waa لabaتaن xaسنo السلام عليكم ورحمة اللahi وبaرaكaaتna soddن xaسنo waa meeشha laga قاato waynu gaari doonaa haddii ilahay ka dhige salaanta waxa u dambeeya waa السلام عليكم ورحمة اللahi وبaرaكaaته وraحmatهu ya w iska hadlayaa y u dhame waad u dhamaynaysaa السلام عليكم ورحمة اللah soo maaha waad saxantay may adaa saxan may adaa ka saxan adaa ka saxan cali bn cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi kuntu radiifa abi bakrin abuu bakr baan xagga dambe u saaraa gaadiid fayamuru cala alqowmi dad buu soo marayaa fayaquulu markaasuu odhanaya assalaamu calaykum fayaquuluuna markaasa wuxu odhanaya assalaamu calaykum waraxmat ullah ويقول وحوني السلام عليكم ورحمة الله فيقولون وحوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أبو بكر فضل فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرا ما أنت تدك وحين أبرنين زيادة يكرر فربضا يعني السلام عليكم أنا كنا هنا يقولون محيل هذا وعليكم السلام ورحمة الله برد بسومها وحول السلام عليكم ورحمة الله سيدنا سيدنا بيان سحاج وشيغي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxay uga jeedaan nimankaas markay ku leeyihiin wixii baad iska wada qaaday aayaddii iminka aan kuu sheegay sumaad maqlahayn waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waxay rabaan biaxsana minhaa bay rabaan kaa rabaan moog iyagu inay kaa wanaagsaneeda may doonayaan oo assalaamu calaykum markaad tidhahdo wacalaykum assalaam waraxmatullah dheeraad bay doonayaan soo arki maysa waxaad tidhi assalaamu calaykum waraxmatullah waxay rabaan assalaamu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigu wabarakaatuhu gaadhsii ha qaataan aw rudduuha markaasi aayadda qaybta kala sheegaysa markaa dheeraad baan helin waa sinmaysan labadeenu marka waka marka cabdullah wuxuu yidhi abubakar fadalna annaasa alyawma biziyaadatin kasiira dadkii maanta waxaynu uga tagnay dheeraad fara badan oo waxay deen dhammaystiraabay ahayd buu ku leeyahy can caaisha radia allahu tacaala canha caaisha waxay tidhi can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi waxay ka waraysay inay qaala inuu yidhi maa xasadakum alyahuudu calaa shayin maa xasaduukum cala asalaami waata'miin yuhuuddu wax badan bay idinku xaasideen oo maalinta jimcahaba ka mid a yuhuudiya kiristaanku maalinta jimcaha say maaragtay inoogu xaasideen waad yaabaysa way seegeen qaarna sabteeday heleen qaarna hadda jimci bay kula dhacno waa kagu fadliga badan leh laakiin waxyaabaha idinku xaasidaan waxay idinku xaasidnimo badan yihiin salaanta iyo iyo aamiinta aamiinta qofku marka la ducaysta oo aamiin la yidhaahdo ama marka faatixada la akriyo waladaaliin aamiin labaduba waa ducadii uun labadaasay idinku xaasideen waxay idinku xaasideen ma jiraan yani waxay idin xaasideen aad iyo aad bay u fara badan yihin rasuulkaaba ka mid a calayhi salaatu wasalaam oo iyagu waxay sugaayeen rasuulka dee ambiyada oo dhan lagu soo afxidhay ee lagu soo gebagebayey rasuulkooda inuu iyaga ka mid ahaadaabay ahayd wuu noqon waaye iyago iyagu waay waxay rabeen inay ahaadaan ummadaha ummadda ugu dambaysa ugu qiimaha badan leh way noqon waayeen way nagu xaasideen waxyaabay nagu xaasideen aad iyo aad bay u fara badan yihin laakiin waxyaabaha ay noogu sii xaasidaanka badan yihin waxaa ka mid a salaanta assalaamu calaykum adduunka salaan noocaasa cidlihi ma jirto how are you waxmanido iyo haay iyo waxaas ka waran meydka waa uun waa saa tahay wey waa waa waraysi uun laakiin tani waa duco ka ka qaadaya baliidadana waa duco labaad wacalaykum assalaam adna guudkaaga badbaado ha ahaato waa magac ka mid magacyada ilahay way noo doontaa hadii ilahay ka dhigeen marka waa maxay waa duco macabariido ayaa ku jira meesha marka cidan innaka haynoo arrin ka haystaa ma jirto yuhuudi way fahantay dabadeedna xaasidimay bartaa u taagan yihin baabu aلsalaamu ism min asmaaء الlah aلsalaamu عalaykum marka la leeyahay ma sahlanee magaca asalaam la yidhaahdaa waa magac ka mida asmaada ilaahay can anasin qaala wuxu uhi qaala rasuulu الlah salى الlahu عalayhi waslm rasuulku wuxuu yidhi ina الsalaama ism min asmaaء الlah aلsalaamu magacaan ku jiraa waa magac ka mida asmaada ilaahaye wadacahu اllahu fi اlardi oo dhulka uu soo dejiye faafshu salaama baynakum salaanta dhexdeedna ku faafiya assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka leeyahay ay faafayso magac ka mid a asmaadii ilaahay oo badbaado xambaarsan ayaa faafinaysaa bay ka dhigantao barakaa la socoto dheeraada macnaha barako dheeraada baa la socoto magacii ilaahay wey marka asmaada ilahay yani de waa waa waa badanta waa idinka yaqaano waa sagaashan iyo sagaal way ka badnaan karaan inta laynoo sheegay innaka ayaa sagaashan iyo sagaala oo dee qaar asmaada ilahay aan ku jirna asmaa ilahi baynu naqaanaayo dhexdeena de iskaga badan laakiin inta la yaqaanada tiro koobee qur-aankii sunnaha ku qorani sagaashan iyo sagaal wey ya waxaa ugu qiimo badan magaca la ydhahda allah magaca ugu weyni waa allah waa laku jalaalaha miyaa taqaanaa allaahu iyo laa ilaaha ila allahu waa isku xuruufa soo moogid allah maxay ka kooban tahay alf iyo laam iyo ha laa ilaaha ila lah gebigeeduna waxay ka kooban tahay alf iyo laam iyo ha bal akhri adu waa kaas waa intii un waa mucjiso waxay ka dhigan tahay tawxiidka iyo waxdaaniyada waxa iska leh ilaahay oo keliya subxaanahu watacaala erey kale oo staa loo odhan karaa ma jiro laa ilaaha ila allah iyo iyo allaahu waa isku xuruufi ka koobanya assalaamu baa ka mida marka asmaada ilaahay marka yacni qiimaha ay leedahay salaantu waxaa kuu sii tilmaamaya deetay ku bilaabmaysay assalaamu kelmaddaasiba waa isam ka mid a asmaada ilaahay can ibn mascuud radi allahu tacaala canhu qaala kaan waxay ahaayeen kaasuna khriyan hadii ilahay ka dhigay waa laynagu eedaamee odayaashu hadday eedaan kaa maqlaan maogta xaaladooda soo maaha xagaas qaala wuxuu ihi kaanuu yusalluuna khalfa الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga gadaashiisay asxaabta ku tukan jireen qaala اlqaa'ilu kaanuu yusalluuna khalfa الnabiyu khalfa الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala اlqaa'ilu nebiga xaggiisa daba markay ku tukanayeen ay ku tukanayaan midka soo gala ayaa loo jeeda ninka masaajka lagu jiro salaaddii lagu jiro waa waagii hore ka soo gala wuxuu odhan jiray assalaamu cala allah assalaamu ama salaada dhexdeeda halka aynu sheegi doona atixiyaadka ayaa assalaamu cala allaahi bay odhan jireen qaarna waxay u jeedaan bay leeyihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilligii hore salaada lagu soo dejiyey dadku way wada hadli jireen salaadda marka lagu jiro allahu akbar xasan bayna tukanaya imanka nin baa soo gelay assalaamu calaykum buu leeyahay inagoo salaadda ku jirna waxaan leenahay wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu yani salaantii waana la qaadayaa salaaddiina waa lagu jiraa marka hore caadi bay iska ahayd kaasu wuxuu odhanay waaryaa hebel imisaa iga tegey soo nee tii saddexaad baa lagu jiraa tii saddexaad ayaa lagu jiraa subhaa wallah waa la gelay marka hadalkaasi salaanta ku saabsani caadi buu iska ahaa iyadoo salaada iyadoo salaada lagu jiro ha oo salaada la tukanayo ha waa waagi hore markii dambe waa la xarimay salaantiina waa la joojiyey hadalkiina waa la joojiyey waa tii ninkii odayga ahaa saxaabiga ahaa isagoo dee ogaa salaada in lagu wada dhex hadlo ayuu soo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu si cidba la hadli weyday waar maxay salaadii iga tegey sala la hadli waa qaar baa hoosta ka eegay suwaar maxay maxay naga soo eegayaan hooyadada ka goblantee waar maxaa noogu jawaabi laadi noo nala hadlo imisa salaaddii naga tegey ninka isagoo markaa cadhaysan oo jiqa ee salaaddii uu galay qisada waa haysaan qisadii dheerayd macnaha salaadda dhexdeeda ayaa waxaa la odhan jiray waagii hore assalaamu cala allah saa ku wad falamaa qada nabiyu sala allahu calayhi wasalama salaatahu salaaddii nebigu markii uu ka baxay baa qaala wuxuu uhi man ilqaa'ilu waar kii lahaa kumuuhaa assalaamu cala allah mabuu sugine anigu ahaa maba odhan wuxuu ihi ina allaha huwa asalaamu ina allaha ilaahay huwa asalaamu isagaaba asalaam ah assalaamu badbaado cala allahi ilaahay guudkiisa ha ahaato ereygaasi waa qalad bay ka dhiganta liannu isagaaba salaam ah walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan altaxiyaatu lilah wاsalawaatu wاayibaatu assalaamu calayka wacalaa ayuha nabiy waraxmat اllahi wabarakaatu assalaamu calayna atixiyaadkii atixiyaadki haddii ilahay ka dhiga habeen dambe ayaynu macnayn doonaa wsal allahuma wslm wbaarak calى sayidina mxamed wali wsabi wslm